إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka habeen ee raadiyaha alfurqaan qodobadan caawa idinkugu hayno kuwooda ugu waaweynna waxaa ka mid ah askari dharacda oo ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka oo lagu dilay magaalada muqdisho dagaal khasaare dheliyey ayaa xalay ka dhacay magaalada garowe ee xarunta maamulka la baxay puntland kulan ayaa dhex maray madaxweynaha maamulka la baxay somalilan cabdiraxmaan ciro iyo safiirka etoobiya u fadhiya magaalada hargeysa haweenay soomaaliyeed oo ku nool gudaha dalka kenya ayaa ka hadashay guri ay ku leedahay magaalada muqdisho ay xoog kula wareegtay dowladda federaalka madaxweynihii hore ee dowladda federaalka maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa eedamo culus u jeediyey xas sheekh maxamuud intaasina dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobada aan caawa idinkugu hayno warka habeen haddana u diyaargaroowa faahfaahinta qodobadii aan nii soo sheegnay آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا waa hagaag isku soo noqod wacan dhegaystayaal waa habeenimo jimcaha kow iyo tobanka dulqaacda sannadda kun afar boqol afartan iyo lixda dhanka kalena ku astaysan sideedda bisha shanaad sannadda laba kun shan iyo labaatanka warkii oo dhan askari dharcada oo ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka ayaa waxaa lagu dilay magaalada muqdisho askarigan oo ka tirsanaa sirdoonka dowladda federaalka ay rag hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay ku beegsadeen degmada kaxda ee magaalada muqdisho dagaal khasaare dheliyey ayaa xalay ka dhacay magaalada garowe ee xarunta maamulka la baxay puntland waxaa warkani halka ka soo jeedinaya waryaheena cali aadan wararka naga soo gaaraya magaalada garowe ee xarunta maamulka la baxay puntland ayaa sheegaya in dagaal kooban uu ka dhacay saldhigga galbeed ee magaaladaasi kaas oo sababay khasaare dhaawac ah iska hor imaadkan ayaa dhexmaray ciidamada maamulka puntland iyo ilaalada gaarka ah ee guddoomiyaha waxaa loo yeero baarlamaanka maamulkaasi dagaalkan ayaa bilowday kadib markii ay ciidamada maamulka ay qoriga ka qaadeen mid ka mid ah ilaalada guddoomiyaha baarlamaanka kaas oo ay ka dhalatay falcelin deg deg ah oo ay sameeyeen ilaalada guddoomiyaha waxay si toos ah u weerareen saldhigga uu ku xiran yahay askariga qoriga laga qaatay taas oo keentay in la israsaaseeyo wararka laga helayo ayaa sheegaya in ugu yaraan hal askari uu ku dhaawacmay iskahor imaadkan iyadoo ay weli magaalada ka jirta xiisad ka dhalatay dhacdadan eelo wareedyo ayaa sheegaya in xaaladda ay weli kacsan tahay iyadoo laga cabsi qabo inay dagaalamaan labada dhinac kulan ayaa dhex maray madaxweynaha maamulka la baxay somalilan cabdiraxmaan ciro iyo safiirka etoobiya u fadhiya magaalada hargeysa faahfaahinta warkanina waxaa halka ka soo jeedinaya waryaheena cabdulqaaliq maxamed cabduli waxaa magaalada hargeysa kulan ku yeeshay madaxweynaha maamulka isugu yeeray somalilan cabdiraxmaan ciro iyo safiirka xabishida etoobiya u fadhiya magaaladaasi kulankan ayaa waxaa ciro ku wehelinayay wasiirka arrimaha dibadda ee maamulkiisa waxaana ay sheegeen in ay ka wada hadleen labada dhinac arrimo kala duwan oo ay ugu muhiimsan yihiin iskaashiga labada dhinac iyo joogteynta kulamada labada dhinac war-saxaafadeed kooban oo kasoo baxay xarunta madaxtooyada maamulka somalilan ayaa lagu sheegay in kulanka uu kusoo gabgaboobay si wanaagsan kulanka ay magaalada hargeysa ku yeesheen safiirka etoobiya ee somalilan iyo madaxweynaha maamulkaas ayaa kusoo aadaya xili maalmo ka hor wasiirka arrimaha dibadda yahuudda iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya ay ku kulmeen magaalada adis ababa wasiirka arrimaha dibadda maamulka yahuudda ayaa sheegay in etoobiya ay tahay saaxiibka dhow ee maamulka yahuudda waxa uu sidoo kale shaaca ka qaaday in qorshaha maamulkooda uu yahay sidii ay door weyn ugu qaadan lahaayeen xaqiijinta riyada iyo guusha etoobiya islamarkaana ay u xoojin lahaayeen xiriirka soo jireenka ah ee labada dhinac wasiirka arrimaha dibadda ee etoobiya ayaa geeskiisa soo hadal qaaday welwelka ay ka qabaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo uu sheegay in labadooda maamulba ay khatar ku yihiin isagoona tilmaamay sidii ay etoobiya uga go-an tahay xoojinta iskaashiga iyo amniga ay la leeyihiin yahuudda etoobiya ayaa geed dheer iyo mid gaabanba u saaran sidii ay ku xaqiijin lahayd hergelinta damaceeda guracan ee ay ku doonayso qeybo ka mid ah badaha soomaaliya gaar ahaan xeebaha dhacadhulka uu ka arrimiyo maamulka somalilan haweenay soomaaliyeed oo ku nool gudaha dalka kenya ayaa ka hadashay guri ay ku leedahay magaalada muqdisho ay xoog kula wareegtay dowladda federaalka waxaa warkani ka waramaya waryaheena farxaan cali cabdulaahi dhowaan dowladda federaalk ayaa waxa ay shaaca ka qaaday inay la wareegtay guri ay leedahay haweeney lagu magacaabo fahmo warsame oo ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada nairobi ee caasimadda kenya saalax xasan cumar oo ah afhayeenka maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalk oo akhrinayay digreeto uu ku saxiixan yahay xasan sheekh ayaa sheegay in ay la wareegeen guriga ku yaala magaalada muqdisho oo ay ku andacoodeen in loo adeegsaday fadlidii ku ah amniga sida uu hadalka u dhigay ujeeddo la wareegid hanti ma guurtaa ku socoto marwo fahma warsame gabayare og ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya og madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ka warbixin dhacdo iyo codsi la wareegid guri uuna saxiixay gaashaanla sare mahdi cumar muumin taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka banaadir laga bilaabo maalinta xeerkan la saxiixo dowladda hoose ee muqdisho waxa ay dan guud ula wareegtay dhul ay leedahay muwaadinka lagu magacaabo fahma warsame gabayare kuna yaalaa degmada xamar jajab waaxda gaheer laanta saqaawadiin cabirkiisuna yahay labaatan lagu dhuftay shan iyo toban islamarkaasna waxaa la baabi'iyey dhammaan warqadihii lahaanshiyaha ee muwaadinka lagu siiyey dhulkaasi kadib markii gurigaasi ay u isticmaashay ujeeddo halis ah oo liddi ku ah amniga qaranka welina ay taagan tahay khatarta gurigaasi fahmo warsame oo ah haweeneyda guriga iska leh oo ka hadashay arrintan ayaa sheegtay in si bareer ah loo qaadanayo gurigeeda eedda loo jeediyeyna ay tahay waxba kama jiraan anigoo ah fahmo warsame gabayre oo cabasho ka ah dikareeto uu soo saaray gobolka banaadir waxaan halkan ka caddaynahayaa muxuu ahayto inaan gurigaas anigu leeyahay oo aanan anigu wax musuq maasuqa iyo wax dhibaataa iyo wax maaragtay dowlad liddi ku ah aanan weligay ku samayn wadankana aana joogin oo anigu aan deganahay nairobi maanta waxaa lasoo saaray dikareeto la wareejiye la wareegid guri ah madaxweynaha waxaan ka codsanayaa dikareetada uu ka soo saaray gurigaas iyo uu gobolka banaadir ka soo saaray in ay tahay wax aan muxuu ahaayeeto aan ku xusnayn muxuu ahaayeeto qodobada sharciga aan ku xusnayn guri wax ma dumiyo dad baa wax dumiya dad baa wax dumiya oo dhibaato geysta ee derbi waxba ma dumiyo ma ahan markii ugu horreysay oo dhulboob ka dhaco magaalada muqdisho waxaana marba marka ka dambaysa xergaha sii goosanaya cabashooyinka ka imaanaya dadka ku dhaqan muqdisho iyo kuwa dhulalka ku leh oo ku aadan boobka bareerka ah ee ay geysanayaan mas-uuliyiinta ugu sarreeya dowladda federaalka iyadoo sidoo kale xasan sheekh oo ah madaxweynaha dowladda federaalka lagu eedeynayo inuu qayb ka yahay boobka ka socda halkaasi dhegaystayaal weli waxaad dhegaysanaysaan warka habeen wuxuuna idinkaga imaanayaa raadiyo halfurqaan madaxweynihii hore ee dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa eedamo culus u jeediyey xas sheekh maxamuud waxaa faahfaahinaya weliyaheena mubaarak cumar maxamed cabdulaahi farmaajo oo ah madaxweynihii hore dowladda federaalka ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray waxa uu dhaliilo xoogan u jeediyey xasan sheekh farmaajo ayaa sheegay inaan la aqbali karin habdhaqanka siyaasadeed uu imika wax ku wado xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka kaasoo uu ku sifeeyey damaca gurcan waxa uu cambaariyey doorashada uu qabanayo xasan sheekh iyo halka dhinac ah taasoo uu ku sifeeyey mid aan sharci ahayn isagoon xasan ugu digay inuu xaalad halisaa geliyo dalka sidoo kale farmaajo ayaa waxa uu fariin u diray madaxda maamul goboleedyada ee qaybta ka ah shirkan villa soomaaliya isagoon war-saxaafayeedkiisu ku xusay inay garowsadaan mas-uuliyadda saaran si kastaba aatee dowladda federaalk iyo qaar ka mid ah madaxda maamulada kale ah koonfur galbeed hirshabelle iyo kaan galmudug ayaa waxa uu shir ugu soconayey magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya iyadoo wararka qaar ay sheegayaan in madaxda qaar ay isaga bixeen shirkan dhegaystayaal inta ayaan kusoo gabagabeynaynaa warkii habeen oo ad kala socoteen raadiyaha alfurqaan aadna ku dhegaysateen qodobo kala duwan